meelaha kakamyanta iyo qaxoortooyga cudurada maanta waxaa fududeysay hanuun maskaare xiran guudaha laga talagalay dadkii sii buuxdo talaalo ogolaanay in ay si nabad ah u joojiyaan xidan guudaha meelaha ugu tilmaantii cusub waxay weli ku baqiyeysay in la xirto weji fuurka meelaha dadka ka badan yahay sida basaska diyaaradaha isbitaalada xabsiyada iyo xoogaha howlaweesha ah laakiin waxay yidhaahdeen karti karta iyo xariidan dib uu furay goobaha shaqa shaqada iyo iskuulada hadda talaalka pifiser covid nteen ayaa la ogolaaday in la siiyo caruurta toban iyo laba iyo wixii ka weyn qaar kamid ah dakhtariyaadta iowa ayaa sheegay in waalidiinta qaar weli su-aalo qabaan dr william ching waa isbitaalada ee caruurta isbitaalka midnimada point health st luke ee city rapid waxaa ku sheegay in tan iyo markii talaalka waa ammaan haddii caruur badan talaalo waxay ka caawin karaa ka helid daawo in ay difaac loo aado muhiimad ahaan wuxuu leeyahay caruurta waxaa ka labaan doona howliha cadiga ah waxa uu sheegay in ka mid ah caruurta ku heli talaalka ma jiro fayraskuka iyo ma jiraan waxyaalka halis ah waxda caafimaadka dadweyne iowa maanta waxay ka warbixinaysay shan dhimasho dirid ah oo covid nteen ah iyo saddex boqol saddex iyo shan kiisoo dirid ah oo la xaqiijiyey degmada woodbury waxay ka dartay saddex kiisoo cusub oo darta tiiranta maantay dadweynaha ayaa awoodi doonaa inay dawaan karaan dhageysiga dhacwada ninkan loo haysto dilka ardayda ardayga jamcadda iowa ee molly jabets laakiin shaqsi ahaan ma ahan go-aamida covid nteen maamuus judge joel yates ayaa sheegtay in amuur tarakiisa in xubno ka mid ah warbixinta guud iyo news in aan la ogolaanan doonaa inay ka qeyb galaan jirbada kuwa christian bahin rivera balooda cusub ay soo socoto laakiin wareegeysada warbixintu waxay ka shaqeyn karaan kamooriyiinka fidowga ee meelaha fog laga hago si ay si toos ah uga sii deeyaan dacwada sida tooska ah internetka ama telefishanka rivera ayaa la fileeyay in maxkamad laga bilaabo isniinta ee davenport dil ugu horeysay degree dimasha tibet taagan goobda labaatan jirka ah dhegata jamcada iowa alaweyey ala waayay bishii luulyo sanadkii labaatankii tobaniyo sideedka iyadoo ah baxsad ku uu magaalada brooklyn iowa